inaan ka qayb galno laakiin intaan hubo hadda dowlad goboleedyadu waxay ku wargalsheen wasaaradda dastuurka in aanay ka qaybgeli karin shirka xilligan sida uu socdo intii arrimaha taagan oo siyaasadeeda maamul goboleedyada iyo dowladda udhexeeya xal guud laga gaarayana arrintaa in dib loo dhigo sidoo kale cabasho badan oo ka timid sanatarada iyo xildhibaanada matala maamul goboleedyada ayaguna cabasho ay ka muujiyeen darteed marka in cabashooyinka iyo tabashooyinkaas inta laga dhamaynayo dib loo dhigo intaasaan anagu ognahay in wax ahaayeen laakiin hadde waxaan hubaa waxay tahay anagu inaan koonfur galbeed ahaan inaanan qayb ka ahan shirkaas waa gartay marka adigu ma waxaad ka hadlaysaa koonfur ahaa koonfur galbeed ahaan mise wasiirada dastuuradoo dhan ee dowlad goboleedyada ayaad og tahay inaanay ka qayb gelayn shirkan waxaan u hadlayaa koonfur galbeed laakiin wasiirada maamul goboleedyada iyo maamul goboleeda ergada ka imaan lahayd dhammaan inaan ka qaybgeli waan ogahay laakiin anigu codkooda kuma hadlaya kiyaan ku hadla kaas laakiin intaan ogahan kaaga sheegaya waa tala guud oo maamul goboleedu soo qaateen bay ahayd inta wax laga xalinayona arrintaas siday hadda ku tahay aan lagu sii wadi karin waa gartay markaan shirkan dastuurka looga hadlayo dabcan waa shir muhiima magaalada muqdisho shalay ilaa iyo maanta waxaa imaanaya wufuuddii ka qaybgeli lahaa oo qurbajoog u badan marka dib u dhacaan madaxda maamul goboleed gaar ahaan kuwa wasiirada dastuurka sow dibudhac kuma noqonayso arrimihii horumarinta dastuurka muhiimadda waxay tahay wax laisla ogyahay in la sameeyo hadda in qurbajoog la waco amba qolyo kale la waco amba dhowr qof la isku keeno macno ma laha laakiin wax laisla ogolaya dastuurka soomaaliya wuxumo ka dhexeeya meesha looga hadlayana waa in soomaalida inta u qaabilsan arrimahaas all inclusive lagu dadaalo inay ahaato intaan ogahay shanta maamul goboleed qayb kama aha shirkaas marka laakiin shirka wax kale waa looga hadli karaa shanta maamul goboleedood oo ka maqana dee wasaaraddu waa iska qaban kartaa waxaa de ayadaa iskale shaqadeeda annaga kuma faragelinayno laakiin inta aan ku sheegi karaa waxay tahay inaanay hadda maamul goboleedu qayb ka ahayn waa gartay marka wasiir waxaad ii sheegtay in madax waa dowlad goboleedyada wasiiradooda dastuurka shirkan aanay ka qaybgelaynin ilaa iyo xal laga gaarayo khilaafka u dhexeeya qaar ka mid a dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexe maxaa iska quseeya shirkan iyo khilaafka dowladda iyo maamul goboleedyada waxaa iska quseeya waa cad yihiin mar haddii aan aragti laga ahayn isku aragti aan laga ahaynin arrimaha shirka iyo arrimaha guud ahaan siyaasadda dalka lagu maamulayo arrimaha qaarna yani waxa laga wada hadlayo waa horta waa arrimo siyaasadeed iyo arrimo masiri waaye waana iswadagalaan marka haddii dowladdu maamul goboleeda u aragto inaanay institutionska sharciga kamid ahayn dee inta iyago amba ay iyado gar ka helayso amba gar loogaga helayo dowladda iyago maamul goboleeda waxay ka hadli karaan ma jirto taas waa iska caddahay maxaan iska qusay hadda aan soo noqdo maxaan iska qusaynin dastuurkama waxa loo qoraya xamar kaliya soo maaha maamul goboleedada dadka jooga amba deegaanadaas dadka degan soo dastuurka wax kuma laha soo inay matalaad kula aadaan maaha maxaan wax iskaga qusayn waa gartay marka warar loogu talagala soomaliya in lagu maamule maayada loogu talagala magaalada muqdisho kaliya in lagu maamulo warar hoose oo aanu helayno waxay sheegayaan in wasiirada dastuurka ee dowlad goboleedyada iyo wasiirka dastuurka ee xukuumadda federaalka uu xoogaa xurgufo ee ka dhexayso marka soo arrintan looma maleeyo in cadaadis ay saarayaan wasiirada dowlad goboleedyadu wasiirka dastuurka ee xukuumadda soomaaliya aan kaa saxo wasiirka dastuurka iyo wasiirada maamul goboleedyada shaksiyaad bay isku noqonayaan marka laisku daro marka labanan laba shaksi xurguf udhexaysa waxba uma dhibi karta danaha soomaalida laba qof oo kale fikro way jiri karaan laakiin xurgufi ma jirte aragti kala duwanaashaa jira guud ahaan saad ogtahay dalka ma qarsano magaalada kismaayo hadda kala hadlayo waxaa jooga maamul goboleedyadii madaxdoodii shirana ka furmaayo shirkaasoo loogu talagalay in la iswaafajiyo guud ahaan siyaasadda wadanka marka taasu shaksi iyo laba maaha broblem-ka adeer waa mid qarsan maaha marka intii waxaasoo dhan xal guud laga gaarayo arrinkaas ma isku si inta aragti laga qaadanayo midaysan qaybna laguma dagaashanaa karo qaybna laguma heshii karo waxa waaya in aragti midaysan laisla qaato waxa laga shaqeynaya wax laga midaysan waanay ahdaan